waxaa xaflad dhiirigelin ah loo qabtay ardayda markasu ansaar ee ku yaalo xaafadda bulaamar ee magaalada mandheera munaasabaddii loo qabtay ardayda markasu ansaar oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay arday waalidiin macallimiin iyo culummo qaar ka mid ah ardayda dhigato markaska ayaa soo bandhigay cilmiga ay barteen iyo bandhigyo ay ugu talagaleen munaasabadda bismillaahi araxmaani araxiim eebaweyne magaciisaan ku bilaabaya allihii arraxmaani naxariista caanka naxariista ee uunkoo la gaaraysi allihii arraxiim naxariis khaaska naxariista ee mu'miniinta ahay nuun allaahu aclamu bimuraadihi bidaalik eregaa nuunna waxaa lala jeeda allah ayaa og walqalami qalamkan ku dhaartay wamaa yasduruuna waxay qorayaan ee malaa'igta maa anta matihid maxamedow binicmati rabbika rabbiga nicmadii sababteed bimajnuuni mid waalan wa inaa laka waxaa ku sugnaaday la ajaran ajaro hayra mamnuunin mid go-ay keyrkiis ah wa innaka adi lacalaa khuluqin dabeecad dusheed ayaa tahay oo cadiimin weyn fasatubsir waad arki doontaa maxamedow wa yubsiruuna ayakan waa arki doonaan biayikum kiineeba almuftuuni ee fitnaysan qiyaamaha بعربها وعجمها والرومي ألفها الحبر ابن الأجرومي ارتفعت أجيلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تغريبه للمبتدي قد حذفت منه مع النغنا وزدته فوائدا بها الغنى waalidiintii iyo culummadii ka soo qayb gashay xafladdan ayaa ardayda oo galayo fasax sannadeedka hijriga waxa ay ku baraarujiyeen in aysan iloobin waxbarashadooda sidoo kale maamulaha markasu ansaar oo ka warbixiyey taariikhda markaska waxa uu sheegay in markaskan la aas-aasay sannadkii labadi kun labiyo tobankii islamarkaana xilligaas lagu bilaabay toddoba arday
waxaa la bilaabay daraasaadkaas sanadii kun afar boqol soddon iyo saddexdii bishii kooiyo tobnaad ayaa la bilaabay taariikhda hijiriga kun afar boqol soddon iyo saddexdii bishii kooiyo tobnaad oo ku aadanayd labada kun iyo labiyo tobanka bishii tobnaad taariikhda miilaadiga ardayda markaa lagu bilaabay qeybtaas cilmiga waxay ahaayeen arday aanu iskuul dhiganaynin sida uu sheekh cabdikhabiir inoo sheegay xafidahu llahu tacaala qaarkood iskuullada laga soo bixiyey ilmaha marka aan ku bilownay waxay ahaayeen toddoba ilmood oo gaar iskuul laga soo saaray oo laydiinta ilahay bas abirtaan ilaahay mahadiis markii hore wuxuu ku socday qaybtaas aan iskuulka dhiganaynin oo cilmiga n u go-an oo muraabidiinta ah ilaahay fadligiis dadka ayaka ahaa waxay noqdeen haalibkoodu kuwo waxbarashada diinta ilaah barsa kuwo macallimiin iyo masaajide imaamka iyo kuwo hadda meelo kale cilmiga kasii badata saddex qaybood baa qali jibiyey oo noocaas ahaa aan iskuul dhiganin oo cilmiga un akhrista ka bacdi baahida annagoo firay waxaanu ku soo daray qayb iskuulka dhigato oo sabtida iyo axadda iyo xilligu iskuulku xidhan yahay wax la baro iyaguna hadda qeybtaasina way jiraan bixamdillaahi subxaana wa tacaala kuwaas qayb ayaa qali jebisay hal dafco dafcada ayadaa oo kuwaas ka mid a xataa waa jiraan arday oo macalimiinka amandheero dhexeeda madaariska leh magaalada dhexeeda oo ayagoo dhinac ka wata haddana sabti iyo axad iyo xilligu iskuulku xidhan yahay ka faa'iidaysanaya markaska markasul ansaar cadadka ardayda dhigata xataa markasul ansaar waxay ku qiyaasan yihiin boqol iyo konton taqriiban cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera